ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo xiliyadan oo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa lix iyo tobanka bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada qodobada maanta oo isniin ah barnaamijka aad ku dhegaysan doontaana waxaa ka mid ah ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo saaka weerar cagmarin ah ku qaaday saldhigyo ciidan oo dhaca gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya iyadoo taliska xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray weerarka qaar ka mida waxgaradka soomaaliyeed oo si diiran u soo dhoweeyey dagaalkii saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab kusoo afjareen xeryaha ciidamada dowladda federaalka iyo kuwa jubbaland ku lahaayeen deegaanada cduleedka magaalada kismaayo duqeymaha yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin oo galay maalintii laba boqol iyo shanaad iyadoo howlgalle ay fuliyeen muqaawamada lagu beegsaday ciidanka yuhuudda sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhagaysan doontaan warbixin ku saabsan calooshood ushaqaystayaal suuriyaan ah oo ka soo tegay dalkooda kuwaas oo afrika kula dagaalamaya jamaacad jihaadi ah ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى
waa hagaag aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saakay weeraro cagmarin ah ku qaaday saldhigyo ciidan oo dhaca gobolka jubbada hoose ee koonfurta soomaaliya iyadoo taliska ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaabna oo war ka soo saaray weerarka haddaba bayaanka ka soo baxay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaa soo jeedinaya salmaan axmed
waad mahadsan tahay taliska ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa soo saaray war-saxaafadeed rasmi ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay dagaaladii safka ballaarnaa ee maanta ka dhacay saldhigyo ciidan oo ku yaala galbeedka magaalada kismaayo kaasoo ciwaan looga dhigay cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee jubbada hoose lix iyo tobanka muxaram kun afar boqol afartan iyo lix hijriya oo waafaqsan labaiyo labaatanka julaay labada kun labaatan iyo afarta ciidamada mujaahidiintu waxay saako isniin ah weeraro cagmarina ku qaadeen saddex saldhig oo ay murtadiintu ku leeyihiin deegaano ka mid a wilaayada jubbada hoose saddexda saldhig ay mujaahidiintu weerareen ayaa kale ah saldhigga deegaanka harboole oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan kismaayo saldhigga deegaanka buulaxaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed uga beegan kismaayo iyo saldhigga miido oo sagaashan iyo shan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo saddexda saldhig ay mujaahidiintu cagta mariyeen waxaa ku kala sugnaa ciidamo murtadiin ah oo isugu jira waxa loogu yeero federaalka iyo kuwa jubbaland ciidamada murtadiinta ee ku sugnaa saldhigyada saddexda ah ee la weeraray waxay gaarayeen laba kun iyo shan boqol oo askari kuwaas oo qayb ka ahaa duulaanka ashahadola dirarka ay saliibiyiinta iyo murtadiintu ku soo qaadeen dalka iyo dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah dagaalka waxaa qayb ka ahaa diyaaradaha saliibiyiinta kuwaasoo hawada ka taageerayay murtadiinta balse allah fadligiis mujaahidiinta ayaa ku taqadumay difaacyada cadowga war-saxaafadeedka oo sii socda waxaa lagu yidhi dagaal kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiis si buuxda ula wareegeen saddexdii saldhig ay murtadiintu kaga sugnaayeen deegaanada harboole miido iyo buulaxaaji dhinaca kale ciidamada mujaahidiinta ayaa kamiin u dhigay murtadiin gurmad ahaa oo marayey deegaanada yoonto iyo cabdalla biroo leh ee duleedka kismaayo khasaare xooggan ayaa cadowga lagu gaarsiiyey weerarada cagmarinta ah ee ka kala dhacay harboole miido buulaxaaji iyo kimiinada ka kala dhacay deegaanada yoonto iyo cabdalla biroole dhimashada horedhaca ee cadowga la gaarsiiyey waa toddobaatan iyo kow murtad oo lagu dilay weerarada cagmarinta iyo kimiinada lagu beegsaday gurmadka waxaa kale oo jira dhaawac intaas ka badan cadowga goobta dagaalka lagu dilay iyo kuwa lagu dhaawacay waxaa ka mid ahaa saraakiil iyo mas-uuliyiin muhiim u ahaa dagaalka shahaadala dirirka ah ay saliibiyiintu ka wadaan soomaaliya kuwaasoo ay rasaasta mujaahidiintu haleeshay waxaa sidoo kale cadowga laga qabtay maxaabiis dagaal oo hadda ku jira gacanta mujaahidiinta sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalka kula wareegeen gaadiid hub iyo saanad ciidan oo cadowga laga hanimaystay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan ku qaadayaan inay sii wadi doonaan jihaadka ka dhankaa isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabrilfyadooda murtadiinta ah ilaa ay geyiga soomaaliyeed ka saarayaan cadowga horarka ah ee kusoo duulay iyo ilaa diinta dhammaanteed ay allah keliya ugu sugnaanayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين أي لغسو ختمي ورسحافذات كسو بحي تلسك عيدا كحرة كذا مجاهدين تال الشباب kaasoo lagu faahfaahiyey khasaaraha rasmiga ee ka dhashay dagaaladii maanta ka dhacay qaybo ka mida gobolka jubbada hoose laguna qaaday saldhigyada ciidanka maamulka jubbaland iyo kuwa dowladda federaalka ay ku lahaayeen deegaanada kale ah buulo xaaji miido iyo harboole
في النجوى النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع
waa hagaag qaybaha hore barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa qaar ka mid a waxgaradka soomaaliyeed ayaa si diiran u soo dhoweeyey dagaalkii saaka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay kusoo afjareen xeryaha ciidamada dowladda federaalk ah iyo kuwa maamulka jubbaland ku lahaayeen deegaana dhaca duleedka magaalada kismaayo dadka ka hadlay waxaa ka mid ah sheekh cali cabdulaahi sheekh cali katiin isagoona bogaadiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee qaaday weerarka sidoo kalena diray baaq ku socda bulshada soomaaliyeed oo ah inay diintooda difaacdaan shisheeyaha iyo abaabulkiisana ka hor tagaan runtii waxa weeye cadowgu mar kasta wuxuu isku dayayaa inay maalin kasta wax soo abaabulaan oy soo shidaaliyaan oo ay isku dayaan inay waxa weye shareecada ilaahay subxaanahu wa tacaala ay demiyaan yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurih walow kariha alkaafiruun laakiin ilaahay subxaanahu wa tacaala diintiis u joogsan mayso cadow issoo abaabulay ama ilmo meel laga soo kaxeeyey oo lasoo habaabiyey ama dad lasoo dhaqan rogay oo markaa lagu soo guray waxa weeyaan xeryooyin lagu soo ooday waxba noqon maayaan inshaa allahu tacaala sida kuwii hore ku dhacday ayaa kuwa maantana ku dhacday kuwo kastoo isku soo dayana waxay u tahay waxay ku cibro qaataan hadday wax fahmayaan waxaan leenahay hanii'an lakum yaa usuuda alislaam waxaa idiin sugnaatay sharaf iyo qaymo dirwatu sanaam alislaam ayaad haysataan camalkaa khayrka badan ee jihaadka ayaad ku jirtaan waa camal laga shaqeeya midka ugu wanaagsan marka waxaan leenahay ilaahay subxaanahu wa tacaala camalkiina ha idinka aqbalo thabaad iyo sugnaashana allaha idin siiyo kuwa idinka shahiidan ilaahay subxaana wa tacaala shahaadadiisa ha ka aqbalo kuwa dhaawacmana ilaahay subxaanahu wa tacaala ha noo caafiyo runtii waxaa idinku taagan waa shareecada la daahirinayo lagu dhaqmayo maxaakimta islaamiga masaajidda xalaqaad ka soconaya maraakiista iyo madaarista qur-aanka iyo shareecada ilaahay oo muuqanaysa iyo shacaa'irta islaamka waxay ku taagan yihiin dhiiggiina iyo lafihiina ay ku taagan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala ha idinka aqbalo meel weyn baana islaamka uga jirtaan ilaahayna waxaan weydiinaynaa subxaanahu wa tacaala inuu thabaad idinku irsaaqo ajarkiinana weyneeyo waxaa ummad muslimiina cibaadaysanaya cibaadadooda ayaad nasiib ku leedihiin oo adinka laydiin qorayaa maxal cadowgii baad ka hortaagantihiin horarka ahaa ee shareecada baabi'inay dagaalka soomaaliya ka socdaa wuxuu salka ku hayaa waxaa lagu dagaalamahayaa waa mabda'u diineed wey ilaahina subxaanahu wa tacaala waa noo sheegay aladiina aamanuu yuqaatiluuna fii sabiili illaah waaladiina kafaruu yuqaatiluuna fii sabiili taaquut faqaatiluu awliyaa'a ashaytaan ina keyda ashaytaani kaana daciifa labadaas dariiq baa lagu kala socdaa dagaalkuna labadaas kooxood ayuu u dhexeeyaa aladiina aamanuu iyo waaladiina kafaruu labadaasaan lagu kala aruursanya wax u dhexeeyaa ma jiraan marka dagaalku waa dagaal mabda'eed wey mabda' baa lagu dagaalamayaa waxaa lagu dagaalamayaa kelimada allah inay saro noqoto dad baa u dagaalamaya shareecadiisu ay taliso wanaagga iyo xishoodka iyo xijaabka iyo khayrka iyo madaahirta islaamku ay meel kasta daahirto khayrku dhulka camimo ilaahay addoommo loo noqdo dadka ilaahay loo addoomiyo addoommo ay u noqdaan dadna waxay u dagaalamayaan mabaadi'da shaydaanku inay sare noqoto ilxaadka iyo kufriga iyo liwaadka iyo khamrada iyo qaawanaanshaha iyo wax kastoo shaydaan uu jecel yaho mabaadi'a inay sare noqoto ay u dagaalamayaan oo nafya maal ay u bixinayaan maalin kasta ciidamo usoo xashdinayaan diyaarado iyo dabaabaad ay u samaysteen ay ku difaacaan dimuquraadiyadda iyo gaalnimada taasay u dagaalamayaan maanta warku waa iska cad yahay qofkii asagu hadda si u jiran waa gooni laakiin qorax bannaankaa taallo weeye wax lagu kala dagaalamaya meesha loo kala socdaa way iska caddahay bannaankayna usii caddaanaysa ayagaana caddaysanaya waxay u dagaalamayaan ayagiibaa waxay leeyihiin soomaaliya waxaa u nimid inaan kirishtanka ku faafinno waana waddankii kirishtanka ay ku leeyihiin inay marka kirishtaannimo ku faafiyaan oy dadka gaalaysiiyaan oo ummadda ay ku qasba- khasbaan mabaadi'da ay wadaan taas ay u dagaalamayaan waxay dadka u gowracayaan oo masaakiinta u laynayaan oo guryahooda ugu soo duuleen oo maalin kasta ay ugu tumanayaan waa inay ku qasbaan mabaadi'da ay wadaan wey taasaa marka hadda- warkii waa cadi yahay mabaadi'duna way kala soocan tahay waxaan leenahay dhammaan dadka muslimiinta ayna dhegaysanaya fadhiga ha laga kaco gaaladu meelo fogfog bay ka soo duuleen boqolaal kilomitir iyo kumanaan kilomitir bay ka yimaadeen iyagoo mabaadi'doodii gaalnimadaha u dhimanaya adinku marka inaad guryaha iska jiiftaan oo iska hurudaan oo iska cabtaan oo iska cuntaan oo sida xawayaankii isaga noolaataan oo dimuquraadiyad iyo gaalnimo iyo qawaaniin laydinku xukumo ood raalli ku noqotaan inaad iska dhexarsataan taasi waa dullinimo wey waa xoolaha wax ka liita waxay ku qancaan marka waxaan leenahay hurdada ka kaca meel kastoo joogtaan waxaad arkaysaa dhibka soconaya dadkii muslimiinta sida loo gumaysanayo sida loo dulaynayo khaasatan ummadda soomaaliyeed maanta meesha lagu wada waa ujeedaan wey dadkii la iska xirayo la iska dhacayo la iska si xun loo dulaysanayo meel kasta khaasatan magaalada muqdisho waa dareemaysin waxaa ka socday baryahan iyo maalin waqtiyadii ka horreeyaba waxaa ka dhacay gobollada ay gaaladu haystaan ama maamul goboleedan sidaasoo kale weeyaan dadkii shacairtii islaamka u diiday ninka axmedoobe la yidhaahdo oo maanta ilaahay subxaanahu wa tacaala ciidankii gaaladaha u soo aruurshay ilaahay baaba'shay oo gaalada dhaqaalaha ku soo siiyeen oy tabantaabayeen marka waxaad ogtihiin shacairtii islaamka inuu ka mamnuucay meelaha uu ka taliyo kismaayo ay ka mid tahay waa u jeedaa marka waxaa muuqanaya dad la dagaalamaya diintii ilaahay ayaa waxa weye lasoo fasaxay oo dagaalamaya adinkoo shareecaturaxmaan haysta oo wax ixdal xusnayeyn labadaa mid helaya ima shaha- ima nasr wa ima shahaada labada adinkoo sugaya inaad waxa weye la xisaabtami weysaan kuwa dulliga ah ee qaabka xun u dhaqmaya ood iska jiiftaan oo isaga noolaataan noloshaa dulliga ah midina anfacaysa ma ahan waxaan leenahay kaca wakhtigii la kici lahaa baa la joogaa meel aan la isugu soo gelin lama arko dhaqaalihii baa dhuunta la isqabtay noloshii baa laisku ciiriyey meel idiin fiyow lama arko maanta aad sugaysaan maxaad sugaysaan markaan kadib maxaa idiin dhiman maxaa id maarata u fadhisaan marka waxaan leenahay hurdada ka kaca oo dagaalama fii sabiilillaah aw idfacu ama naftiina iyo xoolihiina iyo maalkiina xataa difaaca dan wax kala qaban karin wey.
قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله waa hagaag duqeymaha yuhuudda wadda ee ka dhanka muslimiinta reer falastiin ayaa gala maalintii laba boqol iyo sagaashanaad oo xiriir ah iyadoo kooxaha muqaawamada falastiiniyiintana ay fuliyeen howlgalla ka dhana ciidanka yuhuudda haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa soo jeedinaya cabdiraxmaan beder
عزف الرصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك بجنان الغلد يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما هاي ماما ولك لا شوف ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهن والأسلام هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaan waxaad ku soo dhowaataan xubinta aan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee ka wado marinka khaza waxaan maanta oo isniin ah dhanka kalena ku beegan maalinkii laba boqol iyo sagaashanaad oo xidhiidh ah aan warbixinteena maanta idinkugu soo gudbin doonaa duqeymo afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza xukugalle ay ciidamada gumeystaha yuhuuddu ka geysteen deegaanada daanta galbeed dagaalo lagu jabiyey askarta ciidamada sahaynada iyo mas-uul ka tirsan maamulka yuhuudda oo sheegay in yuhuuddu ay wajahayso fashil sirdoon wasaaradda caafimaadka ee maamulka jiida khaza war ay soo saartay saacado ka hor waxay ku sheegtay in ciidamada yuhuudda ay ku kaceen in ka badan afar dhacdo xasuuq wuxuushlim ah afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxaana xasuuqyadaasi ku shahiiday dad gaaraya lixdan iyo afar ruux halka ay ku dhaawacmeen boqol iyo shan ruux oo kale xasuuqyadan ayaana waxaa si isku mid a u martigelinayay guud ahaan deegaanada ay ku nool yihiin dadka barakacayaasha ah ilaan wareedda dhakhaatiira ayaa waxay ku waramayaan in duuqeymihiis dabajoog ah oo ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen marinka khaza ay ku shahiideen in ka badan shan iyo labaatan ruux halka ay ku dhaawacmeen kuba kaloo aad u fara badan duqeymahan ayaana waxay intooda badan ka dhacayeen xerooyinka nuseyraad iyo albureej iyo sidoo kale magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza deegaanka miiraaj ee waqooyiga magaalada rafax waxay ciidamada yuhuudda ka geysteen duqeyn xoogan u gallaafatay nolosha tira aad u badan oo falastiiniyiin ah iyo dhaawaca kuwa kaloo aad u fara badan duqeymahan ayaana waxa ay dhaceen sida ay soo warinayaan wariyaasha khaza ku sugan subaxnimadii hore ee maantoo isniin ah sidoo kale waxay ciidamada yuhuudda duqeyn xoogan oo xagga cirka ay ka geysteen deegaanka khiisaan najaar ee dhaca koonfurta magaalada khanyunis waxaana ku shahiiday saddex ruux oo ka mid ah dadka ku dhaqan deegaankaasi halka ay ku dhaawacmeen kuwa kaloo aad u fara badan sidoo kale guri ay degan yihiin qoys aada u ballaaran oo ku dhaqan xerada albureej ee bartamaha marinka khaza waxay ciidamada gumeystaha yuhuuddu la dhaceen madaafiicda goobta tira aad u badan oo qoyskaasi ka mid ah ayaana ku shahiiday sidoo kale waxaa maalintii saddexaad oo xidhiidh ah ay si arxandarraha u duqeynayaan ciidamada gumeystaha yuhuudda xerada barakacayaasha ee nuseyraad ee waqooyiga marinka khaza waxaana ku shahiiday dad badan oo shacab ah halka ay ku dhaawacmeen kuwa kaloo badan waxay ciidamada gumeystaha yuhuuddu sheegeen inay howlgal cusub ka bilaabeen magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza gaar ahaan bariga magaalada waxaana subaxnimadii hore maanta waana kadib markii ay ku dhawaaqeen howlgalka dulmiga badan waxay ciidamada yuhuudda ku dileen magaalada in ka badan labaatan iyo toddoba ruux oo shacab ah waxaana laga yaabaa inay sii kororto tirada dadka ay ciidamada yuhuudda ku dilayaan magaalada khanyunis maadaama ay weli ku sugan yihiin magaalada waxay sidoo kale ciidanka yuhuudda rasaas la dhacayaan cid kastaoo ka nuxnuxsata magaalada khanyunis ciidamada gumeystaha yuhuudda waxay sidoo kale bilaabeen inay dadka ku nool magaalada khanyunis ku amraan inay ka barakacaan magaalada ayna u jihaystaan dhanka deegaanka almawaasiya ee duleedka magaalada kadib markii uu bilowday howlgalka rafax bishii meeye lasoo dhaafay kumanaan falastiiniyiin ah ayaa mar kale u barakacay dhanka magaalada khanyunis ciidamada gumeystaha yuhuudda ayaana markaasi ku dhawaaqay inay soo gabagabeynayaan howlgalka ay ka wadaan magaalada rafax dadka barakacayaasha ayaana tindhooyinkooda ka taagtay magaalada ay haatan howlgalka cusub ka bilaabeen ciidamada gumeystaha sahaynada yuhuudda waxay sidoo kale ciidamada yuhuuddu beegsadeen waqooyiga xerada albureej waxaana halkaasi ku shahiiday dad badan oo rayd ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale maktabka warfaafinta ee maamulka marinka khaza waxa uu shaaca ka qaaday in toddobadii maalmood ee lasoo dhaafay in xerada nuseyraad ay martigelisay in ka badan lixdan iyo saddex duqeyn ayna ku shahiideen in ka badan sagaashan iyo kow ruux halkaay ku dhaawacmeen laba boqol toban iyo shan ruux oo kale tirada guud ee shuhaadada muslimiinta khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee sanadkii tegay ayaana waxay maraysaa in ka badan soddon iyo sideed kun sagaal boqol sideetan iyo saddex ruux halka ay dhaawacyaduna marayaan sideetan iyo sagaal kun toddoba boqol labaatan iyo toddoba ruux oo kale waxaana mar walba suuragal ah inay kororto tirada dhimashadiiya dhaawaca maadaama ay weli socdaan duqeymaha iyo xasuuqyada yuhuuddana ay si indhalla-aana u beegsanayso dadka barakacyaasha ah dhinaca kale weeraro xukugallaha iyo ciidamada yuhuuddu ka geysteen magaalooyin iyo deegaano badan oo dhacdaanta galbeed waxaana weeraradaasi ku shahiiday dad badan halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u fara badan meelaha ay weerareen subaxnimadii hore ee maanta ciidamada yuhuudda waxaa ka mid ah magaalada alkhaliil magaalada beytlaxam iyo sidoo kale magaalada raamallah ciidamada yuhuudda waxay weerar xoogalla ku qaadeen deegaanka beytlaxam ee daanta galbeed waxayna halkaasi ka geysteen xadgudubyo kala duwan oo ay kula kaceen dadka rayidka ay halkaasi ku dhaqan iyagoo sidoo kale xoog ku galay deegaan loogu magacaabo jawratu shamciya ee koonfurta magaalada beytlaxam dhaca magaalada khaliiliyaha ee daanta galbeed ayaa ina martigelisay xukugallada ay ciidamada yuhuuddu ka geysanayaan deegaanada daanta galbeed waxayna ciidamada yuhuudda dadka deegaanka u geysteen gobodfalle kala duwan ciidamada muqaamada waxay sheegeen inay rasaas la dhaceen diyaarad nooca sahanka oo maraysay hawada muqayimka balaadaha ee daanta galbeed guutada saraayaal qudus waxay sheegtay inay hoowiyaal ku garaacday isku imaatin ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda ku yaala deegaanka nitsariim ee magaalada khaza waxaana halkaasi ciidanka yuhuudda lagu gaarsiiyey khasaaro xoogan waxay sidoo kale ciidanka saraayaal qudus ee taabacsan kooxda muqaamada ay weerar xoogan la eegteen guri ay ku sugnaayeen ciidamada yuhuudda oo ku yaala magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza khasaare dhimasho iyo dhaawac leh ayaana ciidanka yuhuudda halkaasi lagu gaarsiiyey taliska ciidamada yuhuudda waxa uu sheegay in sideed askari looga dhaawacay dagaallo afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza ugu dambeyntii wasiirkii hore ee arrimaha dibadda iyo difaaca maamulka gumaystaha ahna madaxa xisbiga sahayuuniyadda ayaa sheegay in maamulka gumaystaha yuhuudda fashil sirdoon uu kasoo wajahay wadamada lubnaan iyo suuriya wasiirkan hore oo hadalkiisa sii wata ayaa yidhi fashilka ugu weyn ayaa ah weerarkii dhacay toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay ninkan oo soo noqday wasiirka difaaca laguna yaqaano aragtiyo guraacan oo ka dhan ah muslimiinta ayaa maalintii shalay oo xadeed ku qoray akoonka uu ku leeyahay barta akis waxaan rabaa in aan kuu digo waxaan ku jirnaa guuldaro sirdoon oo dhinaca diyaargarowga ah iyo nidaamka ammaanka oo gebi ahaanba xayiran tan iyo weerarkii toddobadii oktoobar ee lasoo dhaafay waxauu intaa ku daray sidoo kale waxaa jira guuldaro sirdoon oo halis ah oo aan ka wajihan dhinaca sirdoonka muusaad maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa wajahaya fashil amni burbur dhaqaale iyo naceeb caalami oo ka dhashay xasuuqa argagaxa leh ee ay ka wadaan magaalada khaza يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع الله بالنجوى بالنجوى
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرع
waa hagaag weli waxaad dhagaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad kusoo dhowaataan warbixin ku saabsan suuriyaan kasoo tegay dalkooda oo iyagoo calooshood ushaqaystayaala afrika kula dagaalamaya jamaacad jihaadi ah waxaana warbixinta soo jeedinaya muxsin xasan
muddo toban sano ka badan abu maxamed waxa uu ku nool yahay isaga iyo qoyskiisa waqooyiga dalka suuriya oo ay ragaadiyeen dagaallo sokeeye kaasi oo kasoo barakacay rabshadaha ka aloosan dalkiisa hooye ee suuriya halkaasi oo muddo toban sanaale ah uu ku amartaagleenayo hogaamiyaha nusayriyada ee bashaar al asad iyadoo la eegayo xaaladda kakan ee ka aloosan dalkiisa iyo in uu kari waayey in isaga iyo tolkiisa uu usoo dhiciyo nolol maalmeedkooda abu maxamed ayaa si la mid ah boqolaalka kale ee suuriyaanka ah go'aansaday inuu u ambabaxo dalka naiger ee dhaca qaaradda afrika si isaga oo calooshiis u shaqaysta ah uu oga dagaalamo halkaas sidaba uu ku sheegay maqaal ay ka qortay warbaahinta ingiriiska ee b b c da abu maxamed waa nin ka soo jeeda dalka suuriya ee dhaca dhulweynaha shaam da-diisu waa soddon iyo saddex sano waa xaasle aabba u ah afar carruur ah oo da-yar ma haystaan marka lagu sugan yahay waqooyiga suuriya biyo ku habboon cabitaanka ilaa marar kooban mooye waxa ay ku nool yihiin teendho uu heerkulkeedu aad u sarreeyo marka la joogo kulaylaha marka la gaaro xilli roobaadkana waxa ay soo daysaa dhibcaha roobka mana haystaan koronto oo waxa ay moobeelladu ku dabaystaan soolarrada qoraxda xilli uu b b c da oo ninkan maqaal ku saabsan maraaxiishiisii nololeed ka diyaarinaysay uu la hadlay ayuu yidhi abu maxamed in aan shaqo helo waxa igu noqotay mid aad u adag waxa aana ka mid ahaa toban sano oo noloshayda ka mid ah xoogaga mucaaradka ah ee kasoo horjeeda hogaamiyaha nusayriyada ee bashaar al asad kuwaasi oo ay taageertay dowladda turkiga abu maxamed ayaa sheegay in halkan oo ah dalka suuriya markii uu joogay uu helayay si billo ah lacag cadadkeedu ahaa konton dollar oo keliya balse askar turki ah oo calooshood u shaqaystayaasha shaqaalaysiiye ay usoo bandhigeen kun iyo shan boqol oo dollar oo uu helo bil waliba haddii uu qaato go-aanka ah inuu ka dagaalamo dalka naiger abu maxamed ayaana intaa ku daray inuu ogolaaday dalabkan uuna naftiisa ugu sheekeeyey inuu dhaqaale samayn karo xitaa haddii uu gato diintiisa iyo dadnimadiisa dagaalada cunfiga iyo rabshadaha ayaa sanadihii lasoo dhaafay kusii badanayay mandiqada saaxilka ee dhacda galbeedka afrika halkaasi ay ku sugan yihiin maamulo daba dhilif ah oo dagaallo kula jira jamaacaad jihaadi ah oo u halgamayo in la isku maamulo shareecada islaamka dalka naiger iyo labada dal ee deriska la-ah ee kala ah burkina faso iyo maali ayaa ku saamoobay mandiqada saaxilka waxayna dalalkan sannado kooban gudahood martigeliyeen afgembiyo militari oo talada lagaga tuuray dowladihii ka jiray dalalkaas arrinkaasi oo uu ka dhashay amni iyo sugnaan la-aan in ka badan toddoba milyan oo qoys oo suuriyaan ah ayaa ka barakacay gudaha dalka suuriya waxa ayna ku nool yihiin xero barakac oo laga hirgeliyey deegaanka idlib ee dhaca xuduudda turkiga iyo suuriya abu maxamed keligiis ma aha cidda go-aansatay safarka dalka naiger si halkaasi iyagoo calooshood ushaqaystayaal ah oga dagaalamaan waxaa jiro dhalinyaro kale islamarkaana tiro badan oo suuriyaan ah kuwaasi oo jooga amaba ku haminaya in iyaga oo calooshood ushaqaystayaal ah ay ka dagaalamaan qaaradda afrika ayna wajahaan jamaacaadka jihaadiga ah ee halkaasi jihaadka ka wada oo ay hormuudka u tahay jamaacada nusratul islaam walmuslimiin dhalinyarta suuriyaanka ah ayaa ku doodaya in aaditaanka naiger iyo in ay noqdaan calooshood ushaqaystayaal dagaal ay tahay waddada keliya ay ku heli karaan nolol maalmeedkooda iyo samata bixinta qoysaskooda qaxootiga ah tan iyo bishii disembar ee sanadkii tegay ee labada kun labaatan iyo saddexda waxaa dalka naiger u safray iyagoo sii maraya turkiga in ka badan kun dagaalyahan oo suuriyaan ah sida uu sheegay markaska xuquuqul insaanka ee suuriya kaasi oo ay xaruntiisu tahay u k waxa uuna intaa ku daray in calooshood ushaqaystayaasha suuriyaanka ah ee galayaan heshiisyo lix bilood ilaa hal sano ku dhisan ragga murtasaqada ah ee ka dagaalamaya naiger islamarkaana u dhashay suuriya waxaa lagu eedeeyaa in ay halkaasi geyso dowladda turkiga oo ku dadaalaysa in ay kordhiso nufuudkeeda dalka naiger haddaba waa sidee nolosha ka jirta naiger marka haddana la iska taaga dhinaca calooshiis ushaqaysta aanan garanayn waxa uu u dagaalamayo marsadka xuquuqul insaanka ee suuriya ayaa sheegay in murtasaqada suuriyaanka ahi ay ka dagaalamayaan saddexagal xuduudeedka u dhexeeya dalalka naiger burkina faso iyo maali halkaasi oo ay awood ku leeyihiin jamaacaadka jihaadiga ah ee ka howlgala qaaradda afrika qaybteeda galbeed duruufta ka jirta goobaha ay ku sugan yihiin dagaalyahanada suuriyaanka ah ee calooshood ushaqaystayaasha ah waxaa ka mid ah adeega isgaarsiinta oo aanan goobahaasi ka jirin iyo in murtasaqada marka ay soo gaaraan xeryaha loogu talagalay laga uruuriyo moobeelada iyo qalab waliba oo isgaarsiin ah taasi oo ka dhigan in aanay macquul ahayn in ay la xiriiraan ehelkooda ku sugan suuriya halista ugu daran ayaa ah camaliyaadka nawciga ah islamarkaana laayaanka ah ee had iyo jeer ay fuliso jamaacada jihaadiga ah ee ka howlgasha dalkaasi taasi oo lagu magacaabo jamaacada uhiilinta islaamka iyo muslimiinta iyadoona dagaal kula jirta xoogag murtasaqo ah ciidamo ruush ah iyo kuwo ka amar qaata maamulada dabadhilifka ah dalka suuriya waxaa muddo ka badan toban sano ah ka jira gaboodfal ay wada nusayriyada iyo xasuuq uu ka geysanaya ninka lagu magacaabo bashaar al asad kaasi oo laayay malaayiin dad oo ay ku jiraan carruur iyo hooyooyinkoodii oo aanan waxba galabsan halka kala bar shacabkii reer suuriyaana ay ku qasbanaadeen in ay iskaga baxaan dalkooda
الأسرار عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري
guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayna barnaamijkan mid lamid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي